Akadeemiyada Cilmiga Kombiyuutarka iyo Xirfadaha Hoggaan ee magaalada Beledweyne ayaa soo kordhiyay qayb cusub oo loogu talagalay in gabdhaha lagu baro xirfadaha naqshadaynta. Xirfadaha la bari doono gabdhahan ayaa waxaa ka mid ah qurxinta sawirada, duubista fiidiyowyada iyo codadka. Maamulaha guud ee Hoggaan Academy, Ustaad Liibaan Aadan Cumar ayaa raadiyo Beerula uga warbixiyay ujeedka ay usoo kordhiyeen qaybtan cusub iyo waxyaabaha lagu bari doono gabdhahan.
Marka xigta, Akadeemiyada Hoggaan waa iskuul ka shaqeeya barashada cilmiga kombiyuutarka iyo xirfadihiisa. Si gaar ah, akadeemiyadu maalmahan waxay aad ugu dadaaleysay sidii ay u sii tayeyn lahayd waxbarashada inaan iyo bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan gaar ahaan inaan ugu hambalyeeyno in akadeemiyadu ay soo kordhisay qeyb si gaar ah loogu tababarayo ama si gaar ah loogu barayo gabdhaha Soomaaliyeed xirfada graphic design ka. Akadeemiyadu waxay bixin jirtay awal graphic design sida ardadu ay wada ogyihiin ama dadka magaalada ku dhaqan ay ogyihiin. Laakiin hadda waxaan sameynay sidii loo bixin jiray inaan wax ka beddel ku sameynay oo ayada sida caadiga loo bixinayo oo wiilashii iyo gabdhihii ay ka wada faa'iideysanayaan ayaan haddana waxaan go'aansanay in si gaar ah gabdhaha loogu baro cilmigaas graphic design ka maadaama gabar wax baratay ay tahay bulsho wax baratay. Xirfadan graphic ga haddaan wax yar bulshada u bayaaniyana ay tahay in qofkan laga dhiso maadaama wixii tiknoolajiya ay ku soo aruureen in qofkan la baro sidii uu u sameysan lahaa muuqaaladii, sawiradiisii, boostaradii iyo codadkii siduu u diyaarsan lahaa. Inta badan sida hadda wada ognahay markii laga shaqeynayo fiidiyowyada la habeynayo ama sawirada la diyaarinayo ama la diyaarinayo codadka goobaha lagu sameeyo oo hadda istuudiyada ah ama idaacadahaas hadda aad aragtaanba waxaa ku soo badanayo gabdhihii oo aad uga shaqeynayo. Marka annagana waxaan go'aansanay in gabdhahaas aan tayeyno oo aan soo saarno gabdho xirfadooda ay aad u fadhiso oo dad wax yaqaano oo bulshadoodana wax u qaban karo. Marka waxyaalaha nagu dhaliyay waxaa ka mid ah in marka gabar ay tahay inay idaacad ka shaqeyso ama meel studio ay ka shaqeyso waad dareemi kartaa waxaa annaga duruufo badan ay jiri karaan oo gabadhu aysan awood u lahayn mararka qaar inay isku sameysato warbixinteeda oo dhameystiran oo ay u baahato gacan kale in hawsha ay la qabato. Marka akadeemiyadu markay aragtay baahiyahaas magaalada ka jiro ayay waxay go'aansatay in si gaar ah gabdhaha training loo siiyo oo graphic design ka la baro si ayaguna ay uga faa'iideystaan oo ay u noqdaan dad ayagu waxa ay barteen ama shaqooyinka ay qabanayaan keligood qaban karo.
Xirfadaha naqshadaynta ayaa ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan waqti xaadirkan isla markaana ay bartaan dhalinyaro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho si ay ugu shaqeystaan.